You're with SBS Radio.
ha ha, waa waa mahadsan tahay een, fursadana isiise xasan oo ah, warbixin u suubin karno een, dadka degan magaalada melbourne iyo iyo iyo, iyo australia Een, marka tano u koowaad waxaa jira eh, dhowr maxkamad ayaa jiraan marka maxkamadda ugu hooseysa waxaa la dhahaa magistrate court waxaa ku xigta county court tan waxaa kasii sareysa een, supreme court Um, kuwaas waxa waay maxkamadaha oo, oo, oo sharciga gobolka een, een, maamulsan Ah, marka waxaa ku xigo een, high court wax la dhaho oo sharciga australia oo, oo oo federal eh, maam- eh, maamulka ka hayso marka maxkamadahaas kala duwan maxay kala qabtaan doorkooda muxuu yahay doorarka kala duwan muxuu yahay marka badanaa haddaa dembi geshid ah, oo, oo criminal loo yaqaan ama dembiga oo, oo, oo, oo eh, dowladda eh, a- aad ka geshid oo boliis hadday ku haystaan marka magistrate court ee- ee ee a- aad ku bilaabaysaa markaas keyskaadaa la fiirina ama, ama dembiga aad gashay haddee tahay wax weyn waxaa laga yaabaa in kor kor loo geeyo county court uplift wax la dhaho Een, marka dembiyada qaarkood toos waxay u aadaan county court ama ma- een, supreme court maxkamadaha oo sare Ee, kuwaas waxa waaye dembi kufsiga oo kale iyo dilka iyo dhicitaan adoo hub wadatid ama arki- argagixiso ah, adaa- adaa- adaad subisid waa gartay eh, maxkamadahaas saddexda aad soo sheegtay oo magistratka iyo eh, supreme court iyo county courtiga marka laga reebo kuwo eh, b- maamulaa jira soomaa waxyaalaha yaryar oo aan dembiga weyn ahayn ha marka waxaa jiro een, maxkamado aan rasmi ahayn oo oo oo oo qabtaan howlal ku saabsan een, ama ama een, waxyaalo la isku haysto guriga renting hadaa ijaar ku jirtid go-aan dowladda soo saarta citizenship camal ama waxyaabo ku saabsan een, approval a- a- haday haday rabaan inay inay ku ogolaadaan inaad sh- shaqo qabatid waxyaalahaas camal hadaa rabtid inaa inaad dib u celis la suubiyo wa- waxaa waxaa tegaysaa een- een maxkamadahan oo rasmi ahayn oo loo yaqaano vcat iyo aat een, waa administrative eh, tribunal administrative tribunal marka vcat waa mid gaar ahaan victoria laakiin een, gobol walbo mid eh, mid mid ay haystaan oo gaar ah waxaa waxaana lagu talgalay ina inuu qofka asaga ahaan aado oo garsoo een, gar- qareen inuu la socdo uma baahno asagaa wadan karo arintiis waa ama gartay arrin- arrinteeda waa garta qofka markii maxkamad la geeya marka dadna waxaa go-aan ka gaaro oo maxkamadda jooga garsoore qaarna xeer beegtaa loo saaraa maxay ku kala duwan yihiin sax waaye marka een, magistrate court waa eh, garsoore keliya Eh, xeerbeegta dhan eh, eh, ma joogaan een, xukunna ma qaadaan Een, county court een, s- eh, maxkamadaha ka sare ka sareeyo een, xeerbeegta ay u badan yihiin ama kulligood haddaa dembi geshid een, oo oo weyn markay markay markay tahay een, arrin oo laba qof isku dhacsan yihiin ama ama ama gaari hadday isku dhacaan tusaale ahaan ama ama een, een, wax laysku haysto civil law aa loo yaqaanaa marka taas hadday tahay een, arrin ku jirto een, maxkamadaha sare een, labada labada qof ishaysta waxay codsanayaan geer eh, xeerbeegta ama ama garsoore marka waxay waxay isku isku fahme isku fahmaan bay ku xirantahay bay ku xiran tahay waa gartay dadka maxkamadda marka la geeyo xukumo kala duwan baa lagu ridaa marka xukumadaas eh, kala duwan maxay yihiin marka xu- xukuumadaha waa dhowr waaye marka tan ugu hooseyso iyo il- ilaa tan ugu adag aa- aa idin sharaxa marka mm, kowda waxa waaye in digniin qofka la siiyo ah, oo la dhaho dembigan mar kale ma geli kartid ha ha gelin eh, sidaa u dhaqmaysid bedel Eh, marka waxaa la codsanaa qofku inuu maxkamadda usoo laabto waxaa la arkaa eh, wax isbedel ad- ad- ad- ad- haduu haduu bilaabay ama haduu- hadduu ka soo baxe markaas een, intaas intaasay ku koobnaane marka tan labaad waxa waa in qofkii la ganaaxo oo ganaax marmar waxay noqon ganaax yar aa la siin karaa shan boqol ama labo boqol marmar dadka qaarkood hadday galaan dembi weyn eh, ay yihiin dad lacag ley ah waxaa laga yaabaa in dad lacag haysta eh, waxaa laga yaabaa in, in ganaax la siiyo toban kun ama labaatan kun marka ganaaxyada ganaaxyo waaweyn a- a- a dadka qaarkood la siin karaa boqol kun xataa waa laga yaabaa marka tan, tan ku xigto waxa waaye en, in in waxa la dhaho c c o community corrections ooraa loo yaqaana victoria gobolada kale magacyo kale leeyihiin en, taas waxa waaye inuu qofka en, shaqo qabto oo lacag la-aan oo oo bilaash uu- uu uu qabto uu bulshada u shaqeeya uu bulshada u shaqeeyo marka meelo inuu nadiifiyo ama ama ama dad inuu cunto siiyo ama boqolaal shay u- u qaban karaa qofka En, waxaan laga yaabaa in la dhaho en, in loo diro in in dakhtar ama ama psychologist oo aduu maskaxda ka wareersan yahay ama aduu eh, xoogaa en, dhibaatooyin man- mandooriyo eh, haysato En, maandooriya ama khamri oo kale ama iyo khamri dhibaatadaas ha marka qof waxaas la kaalmeeyo oo oo waxaas ka ka- ka saara ka saara.
jirkiisa Mhm. taasaa loo diraa qaar Een, marka ah, hadda victoria gudaheeda waxaa waxaa la keenay in eh, ay u badan tahay maxkamad in laga ilaaliyo qofka siiba hadduu yahay dembiga u horeysa uu qofka gale marka een, anigoo lawyer ahaan badanaa waxaa isku dayaa in aa- aa- aa u helo eh, c c o da anaa sheegayno Een, marka sharciga saas saasay u badan tahay in, in, in xabsi ayn galin qofka dembiga u horeysa oo community c c o gaas loo dira inta badan haa sax cc o loo diraa inta badan waa gartay em, xabsiyada laftigooda inaga soomaali ahaan xabsi unbaa la yidhahda laakiin qofka marka u horeyso wax lagu soo qabto meel xabsiya lama geeyo rimaan baa la dhaha muxuu uga duwan yahay marka xabsiga caadiga marka qofka dembi muhuu galo hadduu de- hadduu yahay dembi weyn een, oo oo- oo- oo uu xabsi ku- ku geli karo een, marka dambe markii lagu xukumo xabsi een, kumeelgaar ayaa la geeyaa intii lagu xukumayo waxaa la dhahaa xabsigaas rimaan sidaa sheegtay marka qofka marka ku guuleysado dhammaanad oo ama beel waa laga soo saaraa xabsigaas laakiin hadduu ku guuleysan waayo meeshaasaa lagu haynaa inta uu een, inta arinta ka socoto maxkamadda markii hadhow xukunka lagu ridana xabsi caadiga la geeyo ha markii ha markii la xukumo eh, markii eh, la dhameeyo xukun markaas xabsi xas- xabsiga rasmi uu galaa marka markuu qof ku jiro remand eh, qofka wuxuu yahay innocent uu yahay marka dembi dembi weli ma lagu helin waa gartay em, waxaa jira dembiyo haddii aad gashid khasab ay tahay in qofka xabsi la geeyo soo miyaa jira ha marka dembiyada waaweyn ah, way u badan yihiin in xabsi lagu geeyo Een, laakiin hadda waxaa soo baxe cases ama ama ama xu- eh, xukumo oo soo baxe eh, siiba victoria aniga waxaa ka hadlaa wax een, sharciga victoria qaar way isku dhowdhow yihiin sharciga gobolada kale laakiin gaar ahaan victoria sharciga waxaa waaye in qofka ad- a- ad- hadduu een, hadday ku filan tahay dembigiis in community order aa ku- aa ku filan badanaa laakiin qofka hadduu gala dembi qof hadduu dila ama eh, qof hadduu kufsada badanaa xabsiyuu galaa laakiin waa waa loo muujin karaa in inuu inuu co- community order helo waxay ku saabsan yihiin badanaa qofku uu uu- uu dhibaatada u geysta hadduu dhibaato weyn u geysta een, jirkooda een, ama maskaxdooda dhibaato weyn eh, u geysta waxay u badan tahay inuu xabsi galo laakiin haddu- hadduu yahay dembi aan qof gaar ahaan si si xun een, u gaarin waxaa waxaa laga yaabaa badanaa in, in inuu heli karo community order waa gartay dadka aan lacagta haysan qareemo eh, aan lacag ka qaadan baa loo qaban karaa sooma haa marka la- victoria legal aid waxaa oo aad aragtid lawyer oo, oo lacag la-aan ama ama eh, qareen lacag la-aan eh, aadan lacag haysanin arintaada inay ahaato waayo arin aa aa- aa- aa xabsi ku geli kartid marka arin aday ka yartaa intaas aday inaa isdabirtid waayo inaa aday hawshaada qabatid ama lawyer eh, qareen aa lacag ka bixisid haddaadan xabsi ku- eh, haday tahay wax yar oo aadan xabsi ku gelayn ganaaxoo kale markatan hadday tahay ha ganaaxoo kale haday tahay way adag tahay inaa heshid qareen um, ku qabto shaqada laakiin wa- way jiraan een, qaar dadka loo qabto hadaa tahay qof oo een, een, af, af ingiriis ku hadli karin ama qof een, man, een, mandooriyo ama ah, khamri eh, dhibaatooyinkaas haysato ama hadaa tahay qof xoogaa een, maskaxda xoogaa ka jiran waxa- waa laga yaabaa inaa heli kartid laakiin badanaa inay ahaato waaye een, dembi oo lagu xukmayo een, xabsi aad ku xabsi.
mutaysan kartid haa.
marka een, eh, dembiga ama ama crimeka waxa la yidhaahdo ah, midka dowladda laga galo hadduu yahay civil law ama sharci madani ah ama ama shibil ah maxay ku- muxuu uga duwan yahay marka sharciga een, laba qof hadday ishaystaan ee maxkamad isgeeyaan ama hal qof uu uu dhaho qofkan dembi uga gale hadday tahay wax ku saabsan ganacsi ama ama hadduu jirkooda injury ama personal injury wax loo yaqaano hadduu hadduu eh, tusaale ahaan qof dukaan eh, maraayo oo biyo dhulka ku daatan yihiin ah, uu ku kufo oo een, lugta ka jabto maxkamad uu codsan karaa marka qofkaas civil law aa loo yaqaanaa marka taas waa waa een, waxaa jira qaar een, in qareen uu ku qabto shaqada lacag bilaash ilaa aad ka heshid xukunka oo markaas lacagta jeeb ee, qayb ka qaato no Okay.
win no fee marka Yeah.
maybe meelaha lagu arki karaa sabuuradaha iyo iyo advertisement xaysiis Mm.
marka taasaa jirto badanaa civil law waa waa qaali shaqo waa shaqo badan een, maxkamadda in maalinta u horeysa aad tegaysid maxkamadda kayska xataa ma bilaabmayo waxaa bilaabmaya in timetable ama qorshe lasoo dejiyo sida uu socon sida u soconayso een, een, een, arinta marka waa waxaa aaday maxkamado sanad waxay qaadan kartaa sanad sanad iyo bar in lasoo in la kala bibixiyo arinta in la fahmo labada qof waxay isku haystaan marka waa waa aaday u adag tahay in ha marka ma ahan arin oo oo oo- oo simple waana aad qaali waaye marka haddaa qor qof rabtid inaa maxkamad geys- la aadid hadduu dembi ku geyste een, tusaale ahaan eh, magistrate courtka waxaa waxaa lagaa rabaa inaad bixisid shan boqol oo dollar Een, boqolaal oo dollarna waxa waaye mar walbaba markaa een, markaa document ama ama waxyaabo xareynaysid oo maxkamadda ku saabsan lacag waa lacag waaye mar walba marka lacag badanaa kaa bixi karto marka wa- waxay muujiyaan xoog waxay saaraan inay labada qof een, een, heshiis galaan intayn maxkamad gaarin een, waxaana jiro een, meelooyin oo maxkamada aan ahayn oo loo yaqaano mediation marka mar walba laba qof maxkamad markay isla aadaan waa waa culays saaran maxkamadda marka maxkamadaha waxay rabaan culayskaas inay iska yareeyaan oo dadka isku keenaan int- intaynan gaarin arinta heer cu- meel culus marka waxay rabaan inay- inay inay isku imaadaan marka taasay u badan tahay badanaa waa gartay eh, aad waxaa looga hadlaa wadankan waxaa la yidhaahdo domestic violencega marka kaysaska noocaas oo kale ama rabshada qoyska waxaa la yidhaahdo ma ku badan yihiin maxkamadaha ma aragtaa maxayse uga duwan yihiin kaysaska kale aad iyo aad ay ugu badan yihiin marka waxa waaye een, dhibaato dadka australia degan haysto een, waxaana laga yaabaa soomaalida in dhibaatadaas ay soo mareen Een, marka intervention order wax loo yaqaano oo, oo, oo, la- oo, oo warqad ama, ama xukun dhehayso qofkan uma soo dhowaan kartid lama degnaan kartid meesha ka shaqeeya ma aadi kartid Een, telefoon kuma wici kartid qofna ma u sheegi kartid inay waxaas ku qabtaan tusaale ahaan marka waxyaalaha saas camal intervention order aa la dhahaa intervention order waa wixii aan ka hadlayna criminal law iyo civil law waaba civil law waa intervention order dadka badanaa waxay moodayaan qofkan markuu markii lagu xukmo arintaas inuu u soo dhowaanin inay inay tahay wax oo sharci booliis inuu xadgub ma ahan laakiin qofka hadduu u soo dhowaado qofkii intervention order lagu haysta Hmm.
markaasay noqonaysaa criminal matter okay, markaasaa dembi lagu soo ogaa.
markaasaa dembi lagu soo ogaana haa dembi ma ahan in lagu in, in intervention order lagaa qaato ama lagaa aad qaato qaadatid.
haa dembi ma ahan marka dadka qaarkood waxay isku qaaqaadanayaan marmar wax ah, bilaash eh, marka waxay waxay moodayaan inay wax weyn tahay wax weyn ma ahan laakiin haddee haddaa haddaa ku jirtid halis ama ama aad baq- aad baqaysid inuu qofkan kusoo dhowaado waa wax muhiim ah inaad qaadatid laakiin ma ahan m- ma helaysid qofkaas dembi kuma jiro hadda haddaad heshid marka waa waa dad badanaa maxkamad la aado een, arrintan oo oo aan fahmaysan
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.